baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr ilaahay sheekha ha ka abaalmariyo labadaa mowdiic ee uu inoo belbelaadhiyay ee sida fiixan inoogu sharaxay innagana ilaahay subxaana wa tacaala ha inagu anfaco qaybtii su-aalaha ayaynu gudbi doonnaa su-aasha koowaad sheekh waxa uu leeyahay saa'iilkanina soo weydiiyey waa su-aal badanaa dadka saa'imiinta ay soo elceliyaan xilliga rabadaanta dawada cadaygu soomkaygu wax ma yeelaysa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira dawada cadayga qofku haddii uu isticmaalo wuxuu yeelanaya laba xaaladood xaaladda koowaad waxay tahay inuu iyada lafteedii liqay oo u camdiyey iyada lafteeda inuu liqo markaa soomku wuu ka jabayaa qofkaasi dee qof wax cunay buu noqonaya qofka sooman inuu wax cuno looma ogolaa cunistuna waxay ka mid tahay waxyaabaha soomka buriye qur-aanka iyo sunnahaba lagu sheegay culamaau islaamna ay isku waafaqeen xaaladda labaad waxay noqonaysaa qofku inaanu liqin wixii uu ku cadeeyey ama dawadii uu ku cadeynayay soomkiisu xaaladaa waxba noqon maayo waa dhici kartaa waxyaaba yaryar oo ka mida ama dhadhankii wax ka mid in candhuuftiisa inuu raaco laakiin waxaasoo kale waa macfuun canhu waa mid laysu cafiyey lisucuubati alixtiraazi canhu waayo in la yska ilaaliyo ayaa aada iyo aada u adag iyadoo dawadaasi aanay soomka burinahayn mar haddaanu qofku liqin haddana waxaynu leenahay qofka sooman waxa u fiican oo ixtiyaadku uu ku jira iyo soom ilaashigu maalinta rabadaan inuu iska daayo dawada isticmaalkeeda waayo dawadaas waxay leedahay quwatu nufuud aada bay meel kastoo daloosho u gelaysaa inay qofka dalqadiisa gashana aada iyo aada bay suurtagal u tahay marka maadaama ay sidaasi tahay iyadoo soomka qofka isticmaalo aanu ka jabahayn mar haddaanu liqin haddana waxaynu leenahay tadayunan dadka aynu kula talinaynaa in maalinta rabadaan isticmaalkeeda la yska daayo wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaak allahu khayr su-aashana waxa u lehay sheekh saaiilkani ma bannaan tahay in lagu tukado masaajid laga dhisay meelo xabaalaah oo dad lagu aasay ama masaajidka hortiisaba qabri uu ku aasan yaho oo xabaali ka horeysa
masaajidku waa goob cibaado ilahay baana subxaana wa tacaala loogu cibaadaysta qaala allahu subxaana wa tacaala wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada masaajidada ilaahay baa iskale ilaahay ku caabuda ilaahay cid aan ahayna ha ku caabudina taasi waxay keentay shareecada islaamku goobta cibaadada iyo qubuuraha inay aada u kala fogeysay sababta loo kala fogeeyana waxay tahay leannahu xabaalaha iyo weyneyntoodu waa arrinkii koowaad ee sabab u noqday bani aadamka dhexdooda inuu shirki ka dhaco bani aadamku shirkiga kumay soo dhalan tawxiid bay kusoo dhasheen isagaana asal u aha waa ka ilaahay subxaana wa tacaala xadiidulqudsiga ku yidhi inii khalaqtu cibaadii xunafaa fajtaalathum shayaaiin addoomayga waxaan abuuray iyagoo muwaxidiin oo ilaahay keliyeeye shayaadiinta ayaa duufsatay arrinka koobaad shayaadiintu ay u adeegsadeen duufsiga ilmo aadam ay duufsadeen ee tawxiidkii ay ka fogeeyeena shirki ay ku rideen wuxuu ahaa laba arrimood fitnatu taswiir wa fitnatu lqubuur fitnada sawirka iyo fitnada xabaalaha walihaada labada arrimood nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aada buu uga hadlay aadna waa uga dayriyey ummaddana aada iyo aad buu ugaga digay waxaana labada arrimood ay ka dhaceen qowmu nuux dhexdood rag saalixiin oo dhexdooda joogay ama iyaga ka mid ahaan jiray oo dhintay ayuu shaydaanku ku lugooyey dhinac wanaagsan buu ka soo maray si uu u dago dabinka ugu rido wuxuu ku uhi raggaasi rag la quuro ma may ahayn rag la ilaabi karana may ahayn si aada wanaaggooda iyo cibaadadoodii u xusuusataan horta bal sawiradoodii sameeya taallooyinna u dhisa xabaalooda taallo ka dul dhisa sawiradana taalladaasi ka dul taaga si aada cibaadada u xusuusataan bas intaasuu qoladaa ugu joojiyey sidaasay yeeleen bixisni niya iyadoo niyoodu ay wanaagsan tahay oo isleeyihiin taagta arrinkani waa waddo khayrba waxaa dhacay dadkaasi inay iska dhinteen oo cilmigii la ilaabay kuwii ka dambeeyey u yimo wuxuu ku yidhi aabbayaashin way caabudi jireena caabuda ilaahay cidaana in la caabudo halkaasay ka bilaabantee la soco sawir iyo qabri si sharci daro loo weyneeyey bay ka bilaabanta walihaadaa labada arrimoodba nebigeenu aada buu uga digay sawirka maan dadku aada bay u fududaysteen gaar ahaan moobiladan wax sawiraa markay soo baxeen qof waliba waxbuu iska sawirayaa hadduu ri arka wuu sawiraya awr hadduu arka wuu sawiraya qofku arkaba wuu sawiraya waxbaad xumaysana isma laha nabigeenu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allahu lmusawiriin ilaahay ha nacdalo ama uu nacdale ama waa habaar ama waa war waa labadaa midkoodu kuwa wax sawira ashaddu nnaasi cadaaba yowma alqiyaamati almusawiruun dadka waxuu u cadaabiyo ciqaab daran maalinta qiyaame kuwa wax sawira yuqaalu lahum axyumaa khalaqtum waxaanaad abuurteen nooleey oo ruux ku afuufa baa la odhanaya taasaa lagu ciqaabaya mana samayn karaan war sawirka ha sahashanin waxbaha o dhan culimadaa isku khilaafo qaar ba waxay yidhaahdeen sawirkani maaha kii xaaraanta ahaa khilaafka culimo xujo ku noqon maayo alkhilaafu laysa min alxujaj waladila khilaafku adilada iyo xujooyinka axkaamta sharciga ku sugnaata ka mid maaha warac baa loo baahanyay mar haddii aada maqashayba axaadiid hanjabaad iyo goodi adag tilmaamaysaa sawirka inay ku soo aroortay ha sahashanin ka soo qaad boqol kiiba toban in lagugu cadaaba inay dhici karto boqol kiiba sagaashanna in lagugu inaan lagugu cadaabin arrinku inuu noqon karo boqol kiiba toban cadaab miyaad ubabau berheeri kartaa cadaabku wax loo berheeri karoo la sahashan kara maaha waxyaabaha ruuxda leh ama dad ha noqdaan ama xoola ha noqdaan ama xayawaan ha noqdaan sawirkooda yaan la sahashan cinda daruurati aw ilxaajati lmaasa markay daruura jirta ama baahi daran oo dee daruurada ku dhow sida liisankan gaadhiga iyo baasaboorradan lagu safro iyo albitaaqa shaksiya idhiya kaadhka waxaan la yidhaa iyo oo noloshii aan looga maarmayno qofku laga yaba inu cidhiidh iyo dhibaato uu galo haddii uu iska daayo ama aanu haysan waxyaabaha mooyaane in wax bala bilaa macna ah daraaddii wax laysaga sawiro wax saxa maaha walaalayaal arrinka labaadna waa xabaalaha xabaalaha nabigeenu calayh salatu asalaam aada buu uga hadla in la dhiso horta wuu diidayba wax binaa la idhaahdo xabaalaha in lagu sameeyaba wa an tubnaa calayhi buu nahiyey nebigu in la dhiso xabaalaha kuwa la dhisayna nebigu calayhi salaatu wasalaam dumiya buu yihi cali bin abi aalib radia allahu canhu wa amiiru lmu'miniin wa ibnu cami rasuuli illah abu hayaaj ilasadi taabicigii la odhan jiray isagoo la hadlay wuxuu ku yidhi alaa abcauka calaa maa bacanii caleyhi rasuulullah war wixii rasuulku ii diray ma kuu diraa rasuulku talow cali muxuu u diray wuxuu u diray labada arrimood inuu la dagaalamo xabaalo lagu fitnoobayo iyo taswiirta alaa tadaca suuratan ilaa tamastaha sawir kastoo aad aragto wax noo la sawiray masax baabii tirtir ilaahay ugu dhowo baabiintiisa walaa qabran mushrifan ilaa sawayta xabaal kastoo xabaalihii kale laga sarraysiiyo ood aragtana xabaala kale la sim sababtu maxay tahay maxayna yeelaysaa xabaasha dhismaha laga dul sameeyey muxuu inagayna yeelaya waa waddo shaydaan arrinta noocaasi dadkaa ku fitnoobaya odhanaya qabrigani haa waa qabri weli xabaalihii kale soo ma aragtan inuu ka soocan yahay oo taabuud lagu sameeyey ama qubad laga dul dhisay ama masaajid laga dul dhisay haa dee magiciin beye weliga ka barakaysta qowmu nuux dabeetana waddadii uu mariyey ibliis iyo acwaantiisu ay dada kalena marinayaan iyagoo uga faaidaysanaya xabaasha waxa weeyaan la dhisay masaajidka iyo xabaasha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray oo xaadiis badan uu ku amray in aada loo kala fogeeyo masaajidka salaad baa lagu tukadaa salaada iyo xabaalaha horta in la kala fogeeyo nebigu calayhi salatu wasalaam amray wuxuu nebigu yihi kama fi صaxiixi muslim min xadiidi abi mirhad laa tusaluu ilى اlqubuur xabaalaha xaggooda ha u tukanina salaadad ilaahay hadda u tukanaysa weeye xabaalaha xaggooda haula jeesan tolo maxaa lagugu diidaya waxaa dhici karta inay dadka qaarkood u qaataan inay xabaashan u tukanayso oo dabeetana ay bilaabaan inay xabaalaha u tukadaan ama adigaagan laftaadaa shaydaanku siduu wasaawistiisa kuugu wado ayuu kaa soo dhaadhici karaa oo kaa soo dhici karaa oo xabaashanba inaad caabuddo salaada lafteeda aad ku weynayso ama salaada aad wax ka siiso ku gaadhsiin karaa xabaalaha xaggooda u tukana walaa tusalluu calayha yani xabaalaha dushoodana ha ku tukanin oo meel qabri haddii xataa la simo mar haddii qofkii ku jiro kuwaasi ha ku tukanina buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu diiday in xabaalaha laga dhigto masaajid oo alaa laa tattakhidu lqubuura masaajid buu uhi nebigu alayh isalatu wasalaam horta wuxuu ka warramay nebigu yuhuud iyo nasaaro oo labadaa qolo inuu ilaahay nacdalay lacana allahu lyahuuda wanasaara talo maxaa lagu nacdalay ittakhaduu qubuura ambiyahi masaajid xadiidka umu xabibiya umu salama ittakhaduu qubuura ambiyahim wa saalixiihi masaajid maha ambiyadoo qura xataa dadka saalixiinta ay markay dhintaan qubuurtooda masaajid bay ka dhigan jireen caaisha waxay tihi yuxadiru maa sanacuu nebigu markuu tilmaamayo waxay sameeyeen inay cadasha ku mutaysteen ummaddiisuu nebigu calayh isalatu wasalaam u digaya oo ficilkaasoo kale inay samayso uu uga digayaa walihaada baa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu aasay qolkii caaisha maxaa banaanka loogu saari waayo xabaalaha baqiic loo gey waayo dadka qaarkood inay qabrigiisa salaada la doontaan ayaa laga baqabay tihi caaisha radia allahu canha walowlaa dalika laubriza qabruhu gayra anahu khushiya an yutakada masjida nabigeenu calayhi salaatu wasalaam in qubuurta masaajid laga dhigto wuu diiday sideebay ku dhici kartaa in qabri masaajid laga dhigto saddex arrimood tii la sameeyaba qabrigaa masaajid baa laga dhigtay alamru lawal an yubna calayhi masjid in qabrigii oo meesha ku yaalla masaajid laga dulbineeyo alamru athaani an yuqbara almayitu fi lqabri in qofkii dhintay lagu aaso masaajidka masaajidkaa horreeyey arrinkii kalena wuxuu noqonaya an yusallaa ila alqabri aw yusallaa calayh qabrigiibaba lagu dul tukanayaaba ama qabriga xaggiisii ayaa loo tukanaya arrimahaas oo dhan tii la sameeyaba waxay noqonaysaa in qabrigii masaajid laga dhigtoo la sameeyey wixii uu diiday nebigeenu calayhi salaatu wasalaam binaan calaa haada iyadoo taa xukumka lagu dhisaayo masaajidka uu qabri ku yaallo bixayu yunsabu alqabru ila lmasjid oo qabrigaa masaajidka loo nisbaynaayo ama xagga qiblada ha kaga yaallo ama dhinacyada ha kaga yaallo ama xagga dambe ha ku yaallo ama masaajidka xayndaabkiisa ha ku jiro ama sabadiisan u dhow ee masaajidka ku tirsan ha ku yaallo walow masaajidka ha kaba soocnaadabe masaajidkaa in lagu tukadaa ma banaana laa tajuusu salaatu fi hada lmasjid masaajidka noocaasa in lagu tukadaa ma banaana xalku muxuu yahay ile meeshii masaajid baa ka dhisane haddii masaajidku uu horreeyo qabriga lala soo doontay waajibku waa in qabrigaa meesha laga saaro oo xabaalaha muslimiinta la geeyo si uu isaguuna u helo ducada ay muslimiintu xabaalaha markay booqdaan ama ay soo maraan ay u ducaynayaan haddii uu qabrigu horreeyey oo qabrigoo meesha ku yaalay masaajidka laga dulbineeyey waajibku waa in masaajidka la dumiyo oo qabrigaa markaa xaqa leh oo qabrigoo qura lasoo reebo wallahu aclam w sal allahu calaa nabiyina maxamed
baarak allahu fiik jasaak allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyay waxaad ka warantaa qof dhiban oo ay ka socoto neeftu mar kasta sidee buu u tukanayaa salaada taraawi salaada taraawiixda oo kale mawise quruu ku tukanayaa ta cishaayiga iyo ta taraawiixdaba mise mar walba u weysaysanaya oo salaad la xidhanayo
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah nas'alu llaha subxaana wa tacala alcaafiya lana walijamiici lmuslimiin wnas'alu limarda lmuslimiina shifaa alcaajil ilahay baynu caafiyo weydiisanaynaa min kuli balaain wamarad muslimiinta xanuunsanayna ilahi baynu subxana wa tacala caafimaad weydiinaynaa caafimaad weliba degdega oo ilaahay xanuunkaasi uu kaga dulqaado qofka wixii waysada jebinaayey si joogtaa uga socdo waxaasi ama saxara ha noqdo ama kaadi ha noqdo ama neefba ha noqoto qofkaasi waa qof macduura cudurdaar buu qofkaasi haystaa cibaadadiina arrinka noocaasa uga tegi maayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum waxaan idin amro intaad awoodaan kala kaalaya markaa tahaaro dhammaystiran qofku hadduu awoodi waayo laakiin salaaddii uu awoodayo salaaddii uga tegi maayo dahaaradii baan i dhammaystirmahayn waxaanan taa u sheegaya dadka qaarkood buu shaydaanku arrinkaa uga faa'idaystay oo shaydaanku uu ku odhanaya hadday kaadidii kaa socoto ama neefti maba daahirgaroobay sida maxaad ka tukanaysaa iska daa salaadda ha ku ciyaarine saasay salaada kaga tegayaan waana ta shaydaanku uu la doonaayo qofkaasi waxaa la gudboon waxaa la mida gabadha dhabar furanka leh ee dhiiggu uu ka socdo uun dadka waxaa la gudboon waktiga salaadu markuu soo galo horta inay isdaahiriyaan hadduu yahay qof aan awood lahaynna waa in loo daahiriyo qofkii loo istinjeeyo najaasadii laga maydho maryo daahirana qofkii waa inuu gashado ama loo geliyo kadibna waa inuu dahaaro dhamaystiran qofku qaato kadibna salaaddii uu galo salaadda intaa uu ku jiro waxaa ka yimaadaa isaga waxba yeeli maayo ilaahay baa ihi laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma kalifo waxaanay awoodin ilaahay baa ihi faataquu llaaha ma staactum waa sida nebigu calayh isalaatu wasalaam uu kula teliyey gabadha dhabar furanka leh inay u tukata kuwan kale waa loo qiyaas qaata salaad walbana qofku waa inuu sidaa u sameeyo salaat lcishaa iyo salaatu taraawiix laba salaadood bay kala yihiin oo haddii salaatu lcishaa u dahaaro qaatay dabeetana dahaaradaasi ay ka jabtay salaatu taraawiix inuu iska tukado maaha waa salaad kale salaatu taraawiix oo salaada ka duwan oo ka madax bannaan salaada sunayaasheedu waa raaci karaan salaada faralka ah laakiin salaatu taraawiix maaha sunno raacsan salaada cishaay waa salaad madax bannaan markaa dahaaro gooniya iyaduna uga baahanaysa wallahu aclam
baaraka allahu fiiku jasaaka allahu khayr su-aashana waxa uu leeyahay sheekh waxa aan ka shaqeeyaa shirkad ka ganacsata cosmatigiska cosmatigiska oo alaabaha alaabaha lasu qurxiyo sida shaamooyada iyo waxyaabahaas loo jeeday cadarada marka waxaa ku jira dawooyinka kimikada ee la isku caddeeyo marka lacagtaan shirkaddaa ka qaataa ma xaaraanba mise waa xalaal maadaama waxyaabaha caynkaasi ilaahay aanu raallida ka ahayn ay ku jiraan
in la iscaddeeyaa waa bedelitaan la bedelaya abuurkii ilaahay oo midabkani waa abuur ilaahay isaga waa la dhalaalin karaa waana la qurxin karaa laakiin in isagii la bedelo oo midab kale lagu bedelo oo qofku diirkii sare inuu iska dhilaa wax bannaan maaha waana arrin fool xun oo aan wanaagsanayn inuu xumaan yahayna waxa u daliila ibliis baa bani aadamka la jecel inay sidaasi yeelaan arrinkaana waa ka ilaahay ku sheegay fii suurati nisaa ibliis wuxuu ihi isagoo weliba dhaaranaya bani aadamka u dhaaranaya u hanjabaya wala aamuranahum fala yugayiruna khalqa allah amar baan siin doonaa waa amar waswaas uu qalbigaa ku tuuraya waxaa laga yaabaa codkiisi iyo dhawaaqiisi inaanad maqal amarkaasi nuxurkiisu waa maxay muxuu xambaarsan yahi abuurka ilaahay bedelo wey abuurka ilaahay bay bedeli doonaan intan anigu amro arrintaasina waa dembi weyn waa min alkabaa'ir nabigu calayhi salaatu wasalaam dumar buu sheegay nacdalan dumarka waxaa ka mid a alwaasila waalmustawsila ta timahaeeda timo kale ah laygu xidhiidhiyo odhanaysa iyo ta ugu xidhiidhinaysa ee ficilka noocaasa samaynaysa sida ta kaafeerka joogtoo kale wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saasoo kale nacdalay annaamisa waalmutanamisa ta timaha wejiga ku yaala sida timaha sunayaasha iyo kuwa xirrabaaya iska xiiraysa iyo ta ka xiiraysa ficilka noocaasa u samaynaysa wuxuu nacdalay almutafalijaat lilxusn dumarka ilkahooda qora ilkaha sababtay u qorayaan maaha inay ilkuu dhibaato ku hayaan qofka hadday ilku dhibaato ku hayaan oo ay kadeedeen sida saxdaa marka waa iska gaabin karaa oo afkiiba haddaanu isku qaban karin qofku ilaa ilkaha inuu iska gaabiyo mooyaan waa iska gaabin karaa laakiin quruxdoon bay ilkihii tani u qoraysaa almugayiraati likhalqi illah kuwaasoo dhan nacdashooda waxaa lagu sababeeyey abuurkii ilaahay bay bedeleen qof kastoo abuurka ilaahay bedela rag iyo dumarba markaa nacdasha ilahay baa ku dhacaysa waxaa dumarku ay abuurka ilaahay ku bedelayaan ama ragga qaarkoodba in la iibiyo laga ganacsanaado ma banaana waayo waxay noqonaysaa wixii xaaraanta in lagu caawiyo loo suurtogeliyey ilaahayna taa ma ogole wuxu uhi walaa tacaawanu cala alimi walcudwaan waxaa dembiga iyo khaladka ah isku caawinina shaygu mar hadduu xaaraan yahayna in laga ganacsadaa ma banaana qofkii ka ganacsaday lacagtu ka helaana waa xaaraan nabigeenu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam sida abu daawuud uu wariyey ina allaha idaa xarama shayan xarama hamanahu ilaahay shay markuu xaaraantimeeyo waxaa laga shaqaystee laga tabcadee ka soo baxa ee lacag iyo maalana ilaahay waa xaaraantimeeyey suurtagal maaha shayga inuu xaaraan yahay marka la iibiye lacagtii ka soo baxdayna inay xalaal noqonayso waa xeeladaysi taasi isticmaalkiina waa xaaraan laakiin waan iibinayaa in la idhaha isticmaalkii waa xaaraan hase haatee waan iibinayaayo lacagtaa xalaal ii noqonaysa nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi lacana allahu lyahuud ina allaha xarama calى اlyahuud shuxuuba almeyta ilaahay yahuud wuxuu ka xaaraantimeeyey ashuxuum xaydhaha iyo baruurta iyo waxaasaa laga xaaraantimeeyey faadaabuuha fabaacuuha faakaluu hamanaha waxau hi soo ilaahay noomu diidin annagu iyada cuniba maynaba xaydh iyo baruurna laguma oga laakiin maxaanu samayna waanu shiilayna waanu dhalaalina kadibna waa iibina lacag baanu cunayna marka anagu lacag baanu cunay dee wixii xaaraanta maanaan cunin waa xeeladaysi waa shuqul yuhuudeed weeye anigu ismarin maayo xaaraantii samayn maayo laakiin waan iibinaya lacagtii ka soo baxday baan cunayaa waa taxayul cala almuxaramaat waa qof u xeeladaysanay wixii ilahay ka xaaraantimeyey meesha waxa noocaasa lagu iibinaya inaad ka shaqaysaana kuma banaana waxa kaa soo galaana xalaal ma aha waayo waxaad qeyb ka noqonaysaa dembiga noocaasa waayo caawiyaa tahay oo qofkii dembiga iyo xumaantaa sameynayey dadkii ku caawinayey ayaad adiguna ka mid noqotay ka dukaanka la kireeyey ka gaadiidkiisa waxaa lagu soo raraayo ka soo waaridaya keenaya kan iibinaaya ee isagu leh xoolahisi geliyey kan ka shaqaynaaya kullum waa sawa dhammaantood waa isku mid kullum aathimuun dhammaantoodba tacaawun cala alithm walcudwaan bay galeen wax khaldan bay ka shaqeeyeen oo ciddii samaynaysa ay ku caawiyeen nasalu اllaha subxaana wa tacaala lana walijamiici اlmuslimiin alhidaaya wanasalu اllaha subxaana wa tacala an yuwafiqa jamiica almuslimiina likasbi اlxalaal وأn يوفقهم لتrk الكسب الحرام وصلى الله على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
بارك الله فيك جزاك الله خير مكاس nagu jooga إن شاء الله تعالى إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته